tartankan oo ay ka qaybgalayaan sagaashan iyo afar arday oo ka kala socoto soddon iyo afar dugsi islamarkaana isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa maanta ka furay masaajidka carabta ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan furitaanka tartankan ayaa waxaa ka qaybgalay guddiga tartanka culimaauddiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha guddiga tartanka qur-aanka kariimka ee magaalada beledweyne sheekh cabdisalaan naasalaad axmed ayaa ka warramaya nuxurka tartankan
sanadkan insha allahu tacaala soddon iyo afar dugsi iyo arday ka kala socoto oo sagaashan iyo afar arday ah ayaa tartanka ka qayb qaadan doonto insha allahu tacaala waxayna ku tartami doonaan saddex qaybood oo kale ah qur-aanka oo dhan qur-aanka kala barkiisa ama shan iyo tobanka jus iyo qur-aanka saddex meel markii saddex loo qaybiyo oo tobanka jus ah saddexdaas qayb ayay insha allahu tacaala ku tartami doonaan tartankan waa noo furan yahay insha allahu tacaala maanta oo ah maalin arbaca ah bisha ramadaanna ay tahay saddex aan ku ballansanayn ilaah baa subxaana wa tacaalaa fadligiisii ku ahaatay inaan isku nimaado noona suurto gasho jawi wanaagsan oo degan oo khayr badan aan iskugu nimid insha allah tacaalaa waa mahadsan yihiin ardada iyo dhammaan macallimiinta soo diyaarisay ardada iyo culammada diinka kulli mees joogo dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa bacdallahi subxaana wa tacaala
sheekh cabdinaasir sheekh ibraahim oo ka mid ah culimaauddiinka magaalada beledweyne ayaa ka warramaya ahmiyadda tartamada nuucan oo kale ah ardada yararka ah ee u fadhisa maanta inay ku tasaabuqaan ay ku tartamaan soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah qaybay qur-aanka labadiisa gal kitaabka ay haystaan oo qalbigooda ilaahay geliyey nicmo weyn ay haystaan waa nash iyo barbaarin iyo korid ay kula koreen macal kitaab in ay laga qayb galo tartamada qur-aanka oo noocaan oo kalane faa'iidooyin fara badan iyo fadaa'il badan ay leedahay kuwa waxyaabaha ka dheehanayna waxaa ka mid ah horta inuu ardayga noqdo musaaxib macal kitaab kitaabkii inuu saaxiib la yahay akhriyo uu ku dadaalo haayo oo juhdi lagula bixiyo macalin iyo waalid waxyaabaha ay leedahay kala tasaabuqa iyo tartanada qur-aanka iyo faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah dhiirigelin iyo kudayasho ay ku daydaan kuwa aan dadaalaynin ee maaragtay waktigooda in badan uu ka baxay inay ku daydaan faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inay marka isu imaanayaan akrinayaan siduu nabiganaba sheegay calayhi isalaatu wassalaam masaajid iyo madaarista iyo inay u soo degayso nasalat calayhim almalaa'ika wa khashiyatum raxma marka inay malaa'igtaas u ducaynayso raxmad ilaahi ay soo daboolayso dadka tadaaruska samaynayo tartankan ayaa sanad kasta loo qabtaa ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada beledweyne iyadoo uu soo maray marxalado kala duwan tan iyo markii uu soo bilowday lix iyo labaatan sano ka hora